بsم الل بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام الxافظ أbو عبدالرحمن النسائي رحimه الله تعالى bab وضع الجawائح aafooyinkii in la tuuro oo la dejiyo xugunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay aljawaa-ixu waa jamcu jaa-ixatin jaa-ixa jamaceed waaye waxaana laga wadaa aafada macnaha uu ula jeedana waxa ay tahay haddii qof uu qof kale wax ka gato oo markaas miro iyo wixii lamida uu ka gado ama si kaleba uu uga gato oo wax ku yeesho oo qofkaasi ama uu dimo wax ku gado ama dimadiisa aynan waxba ahayn oo uu wixii cayn iyo wax lamida uu bixiyey ayaa waxay tahay haddii qofkii wax lagu lahaa ama wax bixiyey wixii ay ka baaba-aan sidee la yeelaha ninkii wax ka gaday hadduu wax ka qaadaynaba inuu u celiyaa ninkaas haddii uunan waxba ka yani haddii uunan wax ka qaadinna oo deyn uu ku leeyama inuu iska dhaafaa siday noqonaysaa jaa-ixadu marka macnahaasaa laga wadaa ayb aqwaasha marka siday culimada axaadiidtan marka hore aqrinaynaa kabacdi an inshaa allahu tacaala aan gelaynaa macaanida وبالإسناaد qال أخبرnا إبراهيم بن الحسن qال xdثnا حجاaج وهو بن محمد المصيصي الأعور qال qال بن جuريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم in بعت من أخيika walaalkaa hadaad wax ka iibiso hmran mira-a ka iibiso faasaabathu jaa-ixatun oo markaa aafa ay asiibto oo ay aafa ku dhacdo mirihii oo usoo bixi waayo yani miraad ka iibisay mirihii waaba ka aafoobay falaa yaxilu laka kuuma xalaal aha adiga an ta'khuda inaad qaadato minhu isaga xaggiisa aad ka qaadato shay-an inaad wax ka qaadato kuuma kuu ma kuu xalaal ah bima maxay baa ta'khudu aa u qaadanaysaa maala akhiika walaalkaa maalkiisa bigayri xaqin xaq la-aan maxaa ugu qaadanaya walaalkaa maalkiisa xadiidkan marka daahirkiisa wuxuu tusayaa wadculjawaa-ix aafada markay dhacdo wixii qofkaas lagu lahaa aafoobay ee qofkii wax ka gaday uu ku lahaa inuu iska dhaafo waayo muqaabil uu uga qaato maba jiraba muqaabilkii uu uga qaadan lahaa ma jiro waayo miro miro geed saaran oo gatay mirihii waa ka baaba-een waa ba-een mar haddii mirihii uu ba-ay qofkaani maxaad maalkiisa ku qaadanaya waxba maba kaa qaadini ayb xadiidkan marka isaga macnahaasuu tilmaamay wa bihi qaala akhbaranaa hishaam bnu camaar qaala xadahanaa yaxya bnu xamzata ayb bacdi nusq hishaamu bnu camrata ayay dhigayaan waan khata sidaana tuxfaha ku taalo lana sugay qaala xadahanaa yaxya bnu xamzata qaala xadahanaa thawr bnu yaziida anahu samica bna jurayjin yuxadisu can abi zubayr almakiy can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi sal l slama qaala wuxuu yihi man baaca hamaran qofkii miro iibiyo faasaabathu jaa-ixatun aafa markaa ay asiibto falaa ya'khud min akhiihi walaalkii xaggiisa younan ka qaadin wadakara wuxuu sheegay shay-an yani waxba yaanu ka qaadin ayb calaa maa yakulu calaa maa ya'kulu muxuu ku cunayaa axadukum midkiin maala akhiihi walaalkii maalkiisa almuslima ee muslimka ah muxuu u cunaa muxuu ku cunayaa muqaabilba ma haye wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziida qaala xadahanaa sufyaanu can xumaydin wahuwa alacraj can sulaymaana bni catiiqin sulaymaan bnu catiiq almadaniyu saduuqun waman qaala fiihi ibnu catiiq faqad wahim waa wahmi waana imaan doontaa qaar catiiq dhahayo can jaabirin ana nabiya sal l slama nebigu wadaca aljawaa'ixa aafooyinku nebigu waa dejiyey oo waxba kama soo qaadin ayb xadiidkan isagana kii horoo kale waaye axaadiidtanna waxaa ka muuqdo midkan cumuumaa ka muuqdo oo ana nabiya sal l slam wadaxa aljawaa'ix waa caam labadii horena waxay ku saabsanaayeen miraha man baaca hamaran fa asaabathu jaa-ixatu marka middan kan dambe waa caam aafooyinkao dhan midka horena wuxuu ku saabsan yahay beer iyo wax ku tacalluqay ee mirow wa bihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaana leythu can bukayrin can ciyaad bni cabdillaahi wa huwa alfihriyu almadaniyu fiihi liin muslim abu dawuud nasaa-i ibnu maajah ayaa u wariyaan can abi saciidin alkhudriyi qaala usiiba rajulun nin baa la asiibay fii cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga fii himaarin ibtaacahaa miro ou gatay darteed ayaa loo asiibay yacnii miro ou gatay ayaa laga asiibay oo miraha dhexdiisa ayaa markaa aafa ku dhacday fakahura deynuhu deynkiisii baa batay ninkii wuxuu lagu yeeshay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi tasadaquu calayhi ku sadaqaysta fatasadaqa annaasu calayhi dadkii waa ku sadaqaysteen falam yabluq dalika kaagaas ma gaarin wafaa'a deynihi deynkiisa inuu oofiyo guditaankiisa faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi khuduu maa wajadtum wixii aada ka hesheen ka qaata walaysa lakum ilaa dalika wax kalena ma lihidiin intaa unbaad ku leedihiin xadiidkan isaga wuxuu u daliil noqday bacdi ahlilcilmi ay u daliishadeen cadamu wadci ljawaa'ix xukunkii hadda cagsigiisa oo waa maxay aafada waxa ay keentay oo qof loogu yeeshay inta wax lagu yeeshay aafa ku dhacday oo aafadaas wixii ay ka baabi'isay darteed inaan qofna wax looga dejinaynin oo baa'ici sidii uu uga rabo sida wajhu dalaalahana wuxuu yahay ninkan waxaa la yidhi haddii haddii jaa-ixada laga dhaafay lagama dhigeen qof deyn qabo madyuun lagama dhigeen madyuun ninkan hadda madyuun waayo fakahura deynuhu baa la yidhi haddaan wax lagu lahayn maa la dhihi lahay deynkiisaa batay deyn maxay ka dhalataa xaq laasimay waayo deynkii nacam ninkan marka waxbaa ku laasimay calaa haadaa marka waxaa laga qaatay qofka hadduu qof wax ka gato wixii uu ka gatay ay ka baaba-aan ama aafa uga dhacdo sidii unbaa loogu leeyahay wixii laga rabay daxaawi iyo culimo badanna saasay ka fahmeen marka waxaa la dhihi karaa saddex madhab uun inay meeshii ama afarba aan dhaho inay ku jirto madhab wadculjawaaixa ictibaarinayo si guud qofka haddii uu qof wax ka iibsado wixii uu ka iibsaday ay ka baaba-aan oy ka talfaan meesha uga talfaan inaan waxba loo doonanin oo ninkii wax ka gaday ee wax ku lahaa inuu iska dhaafo wa oo jaa-ixada uu marka dari uu ku dhaafo sidaana imaam axmed iyaa qabo oo alimaam axmed baa ka mid a aimada sidaas qabto xadiidka hore oo jaabir ayayna xujaysanayaan ana nabiya sal ll ly slama wadaca aljawaa'ixa alimaamu shaafici iyo leyth bnu sacad iyo iyaga waxay leeyihiin laa yarjicu cala albaa'ici bishayin ninkii wax ka gaday wax uu ugu laaban karo ma laha beecaas waa dhacay xadiidkan see yeelaysaan markii la yidhi jaabir waxay dhaheen xadiidka jaabir wuxuu ka waramayaa qofkii qof ka iibsaday mire miro geed saaran miro geed saaran ka gatay oo weliba ka gatay qabla buduwi salaaxihi bishardi lqadcina aan uga gadanin sidaasay leeyihiin haddii miro aan bislaanin adi inaad qof ka gadata markii horeba waa lagaa reebay maxaa uga gadane miro geed saaran oo aan bislaanin inaad geedka iigu hay dhahdo aafadii ka timaado adaa sabab uan yacni baa'ica laftii waxaan ujeedaa yacni xaaladda noocaas ninkii wax ku gatay baa-ica ka gaday qaladku waxba uu ku leeyahay sidaa darteed marka hadduu ka gaday miro geed saaran oo aan bislaanin hadda iga goosana aan lagu shardisanin hadduu saa wax uga gaday ee qofkii markuu saa lacagta u tiriyey mirihii meeshii ay ku dabayl iyo inta wax u timid ay baaba-een ninkaa lacagta inuu u celiyo waayo hadduu lacag ka qaaday hadduunan ka qaadinna wax lagu leeyahay ma laha maalka ninkii baa'ica ahaa unbuu ka talfay alimaamu shaafici marka xadiidka jaabir sidaas uu kuuu ku macnaynaya midkan abu saciidna wuxuu tusaa inaan wax la dhaafaynin ee bukhaari laftiisana madhabkaasuu ka agdhow yahay ayb oo alimaamu lbukhaari wuxuu baabeeyey idaa baaca athimaara qabla an yabduwa salaaxuhaa huma asaabathu caahatun fa huwa min albaa'iciin haddii uu miro gado kadib ay aafo ku dhacdo mirahaasi baa'ica marka yacnii aa damaanayo min damaani lbaa'ic waayo waayo marka horeba inuu saa wax u gadaa qalad ahayd meeshaas marka saas haddii laakiin qadci la shardistay ama miraha ou bislaay ee markaas ninkan beec saxiix uu gatay wixii yimaadayna asagay ku yimaadeen mushtariga min damaani lmushtari bay iska noqone kaas ayb madhabka kalena waxaa weeyaan sideedaba wax la fiirinayo wadculjawaa'ix ma leh madhabka afaraadna wuxuu noqonaa jaa-ixada iyo aafada wax waa loo reebay laakiin kulli lama wada reebayo ma la wada dhaafayo alimaam maalik baa qabo oo saddex meelood meel ninka ha laga dhaafo labada kalena ha gudo saas uu leeyahay bacd ahli lcilmi xadiidka jaabir waxay ku xambaarayaan beeca qabla alqabdi qabla qabdi lmushtari almabiicu qabla qabdi lmushtari min damaani lbaa'ic waay soo ma laba ninaa wax kala gadanayso ninkan alaabta intuusan qibdoonin ounan gacanta ku dhigin wax gatay yaa yaa alaabtaas hadday baaba-day yay ka baaba-dayna min damaani lbaa'ic ninka iska lahayay ka baaba-day dukaan haddaad gashood heshiis la gasho oo aad alaab ka gadanayso alaabtii iyadoo meeshii saaran oo aadan markaa yacnii alaabtiioo meeshii taallo oo aadan qaadanin hadday meeshii ku baaba-do adiga tacadigaagana aynan ku baaba-in yaa yay ka baaba-day ninka iska lahay dukaanka lahay ilaa ninkaan waxmaba qaadaninba ma ogtahay qaarna marka waxay leeyihin jawaa-ixda laysku dhaafayo kaas waa madhabka shaafici iyo bukhaari iyana inuu xoog badan yahay waxaa ku tusaayo sababta keentay ayaaba waxay tahay dadku waxay wax ku kala gada jireen qabla miraha intaynan bislaanin ay wax kala gada jireen waqtiga goosashada marka la gaaro doodaa imaa jirta marka aniga bahlaa iga galay mirihii mirtii dabaylaa ku dhacday waa ii sidaan rabay waa ii noqon weysay iyo waxayga isii markay dooda badatay nebigu waaba reebaybo qabla buduui salaax miro aan bislaanin geedna lagu baaqi yeelayo waa reebay rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka axaadiidta sidaas in loo kala macneeya ayaa xooggeeda uu yahay haddii laakiin la yidhaha ninkii wax ka aafoobaanba ninkii alaabta lahayaa waa inuu dhaafo haddii la yidhaah de dadkii inaynan waxaaba imaanayso dhib badanaa waxaa ku imaanaya baa'ica laftiisa qaala baabu bayci thamari siniina miraha iibsigooda iibintooda siniina in la iibiyo sannado oo maalan waxaad leedahay beertaan miraha ka beertaan geetimireedka miraha kasoo go-o laba sano ama saddex sano ama afar sano miraha kasoo go-ayaan kaa gaday ayaad leedahay kaas marka muxuu noqonaa xukunkiisa wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu wa bnu cuyayna can xumaydin alacraj can sulaymaana bni catiikin qaala qutaybatu wuxuu yihi catiik bilkaaf waasawaabu catiiqun alimaamu nasaa-i saasuu yihi sawaabku waa catiiq can jaabirin can nabiyi sal l slam anahaa nabigu wuxuu reebay can bayci thamari miraha in la iibiyo siniina sannado sababta loo reebay waa maxay qararka ku sugan dartiis liannahu baycu shayin laa wujuuda lahu shay aan weli soo bixina la kala gadana oo beertan hadda miraha ku yaallo hadduu bislaaday waaba loo jeedaa hadduu ku yaallaa laakiin marka sanadkan la gooyo sanada fasalka dambe iyo kan kasii dambeeyo iyo kan kasii dambeeyaa og marka qararka ku jira dartiis ayaa loo reebay meeshaas marka qarar iyo khiyaanaa ku jirta qaala baabu bayci thamari bitamri miro geed saaran timir dhulka taal in lagu iibiyo wabihi qaala akbaranaa qutaybatu bnu saciid qala xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can saalimi can abihi ana الnabiya sal l slama nahaa can bayci thamari mirihii in la iibiyo bitamri in lagu gado reebay wa qaala bnu cumara ibnu cumar wuxuu yihi xadaanii zayd bnu haabitin wuxuu ii sheegay buu yihi zayd ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka rahasa fi lcaraaya cariyada nebigu waa ruqseeyey alcaraayaana waxay tahay miro geed saaran oo rudab ah in lagu bedesho oo lagu iibsado timir dhulka taallo shardi laakiin shan wasqi waa inay ka yar tahay khamsatu awsuq yacnii saddex boqol oo suus waa inay ka yar tahay ilaa halkii wasqi waa lixdan suus lixdan markaad shan ku dhufatana waa saddex boqol saddex boqol oo suus waa inaynan gaarin wixi ka yar waa la ogolyahay in lagu bedesho rudab geed saaran timir dhulka taal waxaana loo rugseeyaa la yidhi lixaajat innaas dadka laba noocay ahayn dad beera leh iyo dadaan beero lahayn ninka marka beerta leh timirta rudabkana waa la jeclaay waa midaan jilicsan oo biyaha ay ku dhex jiraan aad moodid inay biyaha ku dhexda uga jeertaan aada u qoyan marka ninkii beer leh wuxuu cuno waa haystaa ninkii aan beer lahayn laakiin rudab ma helayo isaga si uu kaasna u helo rudab liajli lmuwaasaat ayaa dadka geedaha leh waxaa loo ogolaaday dadkan aan geedaha lahayn inay uga bedeshaan timir dhulka taalloy suuqa kasoo gataan rudab inay ku bedeshaan si waqtiga rudabkaa nin walba rudab oo u cuni karo uu heli karo marka bayculcaraaya marka muxuu rukso ka noqonaa musaabanada musaabanadaa laga soo istinooday oo baabka waxay tahay baycu thamari bitamri xadiidkii hore wuxuu yidhi ma banaana yacni waxaan ujeedaa kana qeybta hore xadiidka wuxuu leeyahay nahaa can bayci thamari bitamri nahyigaas waxaa laga soo reebay bayculcaraaya cariyaduna marka kaasaa laga wadaa imaamu nasa malik nasiya u fasiraa shaaficina si kale waa sheegi doonaa wabihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayub qaala xadaanaa bnu culaya qaala xadaanaa ayubu can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama nahaa can اlmusaabanati buu reebay wاlmusaabanatu an yubaaca in la iibiyo waay maa fii ru'uusi nakli geed geedaha timirta madaxooda waxa ku yaalo yani geedaha waxa ku yaalo in lagu iibiyo bitamrin timir bikaylin musaman kayl la magacaabay yani beeg la yaqaano ilaa tan dhulka bee beeggeedaa la yaqaanay in zaada hadduu ziyaado lii anaa iska leh wa in naqasa hadduu nuqsaamana facalaya khasaarada anay dushayda noqonay saasuu dhahaa yani ninka baa'ica wuxuu leeyahay mushtariga ku dhahayo waxa ku taa yacni in zaada maa fii ru'uusi naqli timirta ku taal geedka hadday ziyaado adiga inta aada yacni isiinayso ay ka badato fa zaa'idu lii zaa'idka anaa leh wa in naqasa canhu wixii aada isiisay iyo timirta geedka midda geedka saaran hadday yaraatana falkhasaaratu calaya khasaarada anaa anay dushayda tahay sidaasuu dhahayaa marka arrintaas qararkaas lama raban oo aljahlu aljahlu bitamaauli tamaaulka haddii laga jaahil noqdo ka xaqiiqati lmufaadala ayb marka wax noocaaso hadday badatana anaa le hadday nuqsaantana waa ku qabaa ma ma ansaxayo ayb qaala baabu bayci lkarmi bizabiibi cinabka in zabiib lagu iibiyo karmi waxaa la yidhaahdaa cinabka inkastoo magacaas nahyi baa kusoo arooray oo nebigu in karmi lagu magacaabo shijaratulcinab waa reebay waa nahyu tanziih sababtuna waxay tahay waxaa la diidaa cinabka carabta waxay ku waxay ka yaqaaneen inay khamro ka samaystaan dadka marka khamrada quluubtooda ayaa lagu yarayna wax macno aan lahayn oo qaab daran inay tahay baa la rabaa in qalbigooda ogola haddii karam iyo waxaas la sheegana xoogaa in loo ammaanayaad moodaa ayb sidaasay culummadu dhahaan laakiin haddana axaadiidta qaar inuu ku yimid aad arkaysaa waa karaaha tanziih unbaa ku jirta cinabkaa laga wadaa cinab in lagu iibiyo bizabiibi zabiib cinabka iyo zabiibka wax ka dhexeeya waa waa hal geed oo cinabku marka bi qoyaanku ka dhammaado zabiibu isku bedelaa ou qallalo marka zabiibkii dhulka yaalay in cinab geed saaran lagu gato wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slama nahaa can اlmusaabanati buu reebay wاlmusaabanatuna baycu اthamari bitamri miraha in lagu iibiyo timir kaylan makiilan xaal ay tahay tulla beegay wa baycu اlkarmi bizabiibi cinabkii in zabiib lagu iibiyo kaylan isagoo beegan labadaas marka waa la reebay baycu lmusaabanahu wbه qال أخبرnا qتyبة بن سعيد qال xdثnا أبوالأحوص عن طارق عن سعيد بن المسyب عن رافع بن khديج qال نhى رsuل الlه صلى اه ل وسلم عن المحاaqلة والمزابنة waa soo marnay وbه qال أخبرnا qتyبة بن سعيد qال xdثnا سفyان عن الزهري عن سالم عن أبيه qال xdثnي زيد بن ثابت أن رsuuل الlه صلى اه سلم رhص في الcرايا نبgu wuxuu رqseeyey caryada caraaya marka waxay mustahno ka tahay musaabanada ayb weliba rudabka iyo timirta yay tahay qaala qaala almusanifu qaala alxaariث bnu miskiin qira'aة عalayh ana asmc can ibni wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabi qaala xadaanii kharijaة bnu zayd bni haabiti can abihi ana rasuula اllahi sal ly slam rahasa fi bayci اlcaraaya bاtamri wاrudab nebigu wuxuu ruqseeyey baycu lcaraaya rudabka iyo timirta cinabka inuusan ku jirinaa ka muuqata marka meeshaas ayb qaala baabu bayci اlcaraaya bikharsihaa tamran cariyada beeceedii caddayntiisiiba uu baab yahay bikharsihaa in lagu iibiyo doraskeeda qiyaasteeda oo tamran timir ah geedahan yacnii miraha geedka ku yaalla waa la qiyaasa qiyaastiisa oo oo oo beeg oo dhulka yaallaa lagu gadaa ayb hadhow marka cariyadu ma rudabay ku gaar noqoneen mase waxa kalena waa u tallaabay baabka soo socda kaas ku sheegi doonaa wbه qال أخبرnا عبayd اللh بن سعيid qال xdثnا يحyى عن عbayd اللah qال أخبرnيi نافع عن cabd اللah عن زayd بن ثاaبت أن رsuul الlhi صلى اه عل سلم رhص في byع الcرايا ayuu rugseeyey تbاac bkrshا lagu iibinay wbه qال أخبرnا عيسى بن حmاd qال xdثnا لyث عن يحyى بن سعيid عن نافع can ibni cumara qaala xadaanii zayd bnu haabitin ana rasuula اllahi sal l slam rahasa fii bayci alcariyati ayuu ruqseeyey bikarsihaa tamran iyada qiyaasteeda oo timir ah kan marka timirtii u caddeeyey qaala baabu bayci alcaraayaa cariyadii beeceeda birudabi lagu gado yani markii hore marka karsigii iyada wixii la qiyaas oo timir ah rudabkii marka iyo haddana uu tarjamo kale ka dhigtay wuxuuna ka wadaa marka baycu meeshaan marka baabu bayci alcaraaya birudab muxuu ka wadaa labada laysku gadaayo ina waa rudab iyay noqon karaan waa baycu rudabi almakhruusi cala ashajari birudabi almakhruusi cala alardi tarjamadan macnaheedu saas waa ogoona tii hore timir geed saaran baa waxaa lagu gadaayey timir qallalanoo dhulka taalo tamar ah middaanna waxay tahay rudab qoyan oo geed saaran iyo mid la soo gooyey oo rudabkii ah aa la isku gadaa markaa laba tarjamo sowma kale ah marka marka rudab in rudab lagu gado ma bannaan tahay rudab dhulka yaallo iyo mid geed saaran iyadoo kharsi la sameynayo cariyada maku bannaan tahay cariyada maku bannaan tahay marka waxaa loo leeyahay baycu ruabi اlmakhruusi cala اshajari biruabi اlmakhruusi cala اlardi oo midka dhulka yaallo qiyaasta iyo odoroska muxuu ku falaa waaba la beegi karaa ama waa la miisaami karaa wuxuu ku falayaa marku timir noqdo waa isbedelaa wasniga waayo qoyaankii ku jiray ruabka marku ka baaba-o uu ka yaraado culaysku waa isbedela xadiidaana imaan doono ayanqusu ruabu idaa yabis ruabku sowma nuqsaamayo marka uu qalalo ayb sababtaasna marka middaan lafteeda waa qiyaasan tahay oo dhulka taal iyadoo rutab a dhulka taal tarjamadan marka macno weynay ku fadhisaa waana mas'ale fuqahadu isku haayaan wabihi qaala akbaranaa abu dawuuda qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abi can saalixin wa saalix bnu kaysaan can ibni shihaabin ana saliman ahbarahu anahu samica cabdاllaahi bna cumara yaquulu ina zayd bna haabiti ahbarahu ana rasuula اllahi sal l slama rahasa fii bayci alcaraaya ayuu ruqseeyey birudabi in lagu gado meesha timir lagu gadi jiray geedaha rudabkii saarnaa rudab in lagu gado dhulkayaan wa bitamri iyo timir in lagu gado rudab iyo timirba riwaayada nasaa-i sidaasay leedahay ibnu xajar wuxuu yidhi kada cinda albukhaariyi wmuslimi min riwaayati cuqayl can الzuhriyi bilafdi ow saxeynka bukhaari iyo muslim waxaa ku jirta biruabi ow bitamri ow bitamri riwaayada bukhaari iyo muslim ow bitamri waay wahiya muxtamilatun waa mid marka ixtimaalayso an taku yani an takuuna waawd inay noqoto litakhyiir oo markaas laga wado rutab ama timir labada in lagu gedi karo takhyiir meeshaas marka maxaa kasoo baxaaya haday labadaba takhyiir hadday owdu tahay maxaa kasoo baxaaya marka rutabkuna waa bannaanya in lagu gado timirtana waa bannaan tahay wa an takuuna lishaki owdana lishaki inay u timidna waa dhici kartaa oo raawigu labadan eray midkee nebigu uu yidhi halow dhahay waa shakiyey marka biruabi ow bitamri lishaki inay tahay markaasuu yidhi waakhrajahu الnasaa-iyu wاطabaraaniyu min طariiqi saalix bni kaysaan tan waa riwaayadan wاlbayhaqiyu min ariiqi min طariiqi اlأwsaaciy kilaahumaa can الzuhriyi bilafdi biالruطabi wa bitamri waa midaan marka ayb oo marka bilwaaw ayaa nasaa-i iyo aimadan ay ku wariyeen sidaasaa marka yacni uu sheegay marka bilwaaw markaasuu ibnu xajar yidhi wahaada yu-ayidu kowna ow bimacna takhyiir arrintan marka waxay xoojinaysaa owdii hadaaya takhyiir iyo shakiga ixtimaalee la dhahayey macna takhyiirkii ayay xoojinay waayo haddii laysku cadfay labadooda mudlaqul-jamcina cadafka uu tusaayo timirta sida xukunka ay leedahay rudabkuna ay leedahay haddii takhyiir laga dhigana waa waa la mid iyadana soo ma fahmi ayb la shaki marka ma aha bikhilaafi maa jazama bihi nawawiyu alimaamu nawowi isaga wuxuu jasmiyey owdaani inay tahay lishaki hadday lishaki tahay marka shakiga ka tag yaqiinta ha loo laabto waxaa la haayaa marka riwaayaadka rudab geed saaran timir in lagu gedi karo rudab in rudab lagu gedi karo ma haynin riwaayadii uu ku yimidna shaki baa ku jiro owdaani shaki buu ka dhigay isaga sooma garan marka xadiidka marka wuxuu kutusaa xadiidkan ee ama laga qaadanayaa baycu ruabi اlmakruusi cala shajari biruabi اlmakruusi ayda cala اlardi in lagu iibi karo oo arrintaa inay bannaan tahay ra'yigaas marka shaaficiyada waxaa qabo ibnu khayraan oo aimada shaaficiyada ka mid ah sida tam tamriga ugu bannaanya rudabka waa ugu bannaan yahay waqiila laa yajuusu ma bannaanana waa la yidhi waana ra'yu lsdakri abu saciid اlsdakri marka awjuh yacni waaye marka iskhilaafsan jamaaco aimada ka midana ma bannaano ayay saxiix yeeleen waxaa laysku haystana waa timi rudab geed saaran rudab dhulka yaal in lagu iibiyo waqiila waxaa la yidhi in kaana nowcan waaxidan hal nooc hadduu yahay laa yajuus ma bannaano ayb id laa xaajata ileyhi hadduu ninkan haysto rudab rudabka geedkan saaran oo kale hadduu dhulka u yaallo muxuu cariyo ku falaa waaba kan ma iska cuna ila baahiya awalba loo jideeyey maxaa muxuu u gadaa u gadaa isku mid hadday yihiin ayb id laa xaajata ilayhi wain kaana nawcayni laba noocoo rudaba haddii laakiin laysku bedelanayo jaaza waa bannaan tahay waana ra'yu abi isxaaq weeyaan abi isxaaq almarwasi sidaasna wasaxaxahu ibnu abi casruun ibnu abi casruun oo asxaabuulwujuuha ka mida shaaficiyada sidaasu saxaxaya ibnu abi casruun ibnu qudaame iyo cabdulghani almaqdisi iyo sheekh u ahay ayb aimada xanaabiladu sheekh u ahaaba ayb oo marka wuxuu leeyahay waa intaasoo dhan maxaa waaye laakiin hada kulluhu ida kaana axaduhumaa cala ashajari walaakharu cala alard khilaafkan laga hadlayo o dhan waa maxay mid geedka saaran iyo mid dhulka yaalla labaduba hadday dhulka yaallaan maaha laba geed isu saaranna ma aha wax laga hadlayo tarjamadan marka macno weynay ku fadhisaayo leedahay riwaayadaanna marka birudabi wa bitamridaanna alimaamu nasaa-i ou keenay baxdigaasaa ku jira walam yurakis fii gayri dalika kaagaas waxaan ahayna ma ruxsaynin rudab iyo timir waxaan ahayn wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu mansuur wayacquub bnu ibraahim wallafdu lahu can cabdiraxman can malikin can dawuud bn اlxuseyn can abi sufyaana can abi hurayrata ana nabiya sal l l slama rakasa fi lcaraaya an tubaaca biqarsiha fii khamsati awsuqin ow maa duuna khamsatin yani in sidaa markaa lagu iibiyo waay ayb wa bihi marka fi ma biqarsihaa fi khamsati awsuqin ow maa duuna khamsati awsuq shaki waay midaan marka shan wasqi miyuu yidhi mase ka yaruu yidhi asalku muxuu ahaan jiray marka geed miro saaran miro dhul yaal in lagu gada mamnuucou ahay ruqsaa awalba ay ahayd ruqsadu marka inta la yaqiinsan karo ayaa lagu gaabsanaa maxaa la yaqiinsan yahay shan wasqi wixii ka yar waa la hubaa inay bannaan tahay shanta waa laysku haystaa waa laga tegaa marka alimaamu shaaficina sidaasuu yidhi wabihi qaala akbaranaa cabdullaahi bni moxamed bni cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can yaxyaa can bushayr bni yasaarin can sahl bn abi xamata ana nabiya sal l slam nahaa can bayci hamari xataa yabduwa salaaxuhu ilaa uu bisaylkiisu bilaawdo warakasa fi lcaraayaana waa ruqseeyey an tubaaca bikarsihaa in lagu iibiyo odoroskeeda qiyaaskeeda yaakuluhaa ahluhaa dadkeeda waa cunayaan rudaban rudab ahaanay u cunayaan oo dadka timirta dhiibay ee rudab ahaan bay u cunayaanoo beertaasi hadba ka guranayaan geedihii la siiyey ayb xadiidkan imaamu اlbukhaari wuxuu ka wariyey can cali bn اlmadini can sufyaan bihi walaysa fiihi nahaa can bayci اthamri xataa yabduwa salaaxahuna ma ku jirin wa fii aakhirihi waxaa ku jirta qiila lisufyaan walaysa fiihi nahaa can bayci اthamri xataa yabduwa salaaxuhu ma ku jira miyaa xadiidka qaala laa buu yihi maya kuma jiro xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku yihi laysa huwa fii xadiidi sahl bn abi xafma wain kaana huwa saxiixan min riwaayati gayrihi marka jumladan hore sahl ibnu abi xafma xadiidkiisa ma ku jirto inkastoo si kale ay usoo aroortay imaamu muslimna min wajhin aakhara can yaxyaa biduuni ziyaadati aydan marka hadalka horeo xataa yabduwa salaaxuhudaas jumladaa hore xadiid kaley saxiix ku tahay laakiin xadiid sahl ibn abi xatma kuma jirto maxay noqonaya marka waa mudraj a nooc mudrajka ka mida ayb wbihi qala akbarana اlxuseyn bnu ciisa qala xadaana abu usamata qala xadaanii اlwaliid bnu kahiir qala akbaranii bushayr bnu yasaarin ana raafic bna khadiijin wasahl bna abi xasmata xadaaahu ana rasuula اllahi sal l slm nahaa can اlmusaabanati buu reebay baycu اhamri bاtamri ila liasxaabi اlcaraaya fainahu adina lahum waa u idmay marka asxaabu lcaraaya ayaguma waxaa shardi u ah fuqara inay yihiin oo aan geed timireed iyo waxaas aan lahayn qaniga ma u banaana mayaa ogado karo qaniga iibsan karo lacag haysto oo kale iyo maadaama nebigu si guud u ruqseeyey waa u bannaan tahay intaas qadarkaas wabihi qaala akbaranaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaana leytu can yaxya can bushayr bni yasaarin can asxaabi rasuuli illahi sal l slam anahum qaluu rakhasa rasuulu llahi sal l slam fi beyci alcaraaya bikarsiha qaala baabu ishtiraa'i tamri birudab timir in rudab lagu iibsado timiraad iibsanaysaa rudabaa ku gadan wabihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa malikun qala xadaanii cabdullaahi bnu yaziida can zayd bni abi cayaashin wa huwa almadaniyu saduuqun can sacdin qaala su-ila rasuulu llahi sal l slam can itamri birudab faqaala liman xowlahu wuxuu ku yidhi ayanqusu rudabu rudabka ma nuqsaamayaa idaa yabis hadduu qallalo qaaluu nacan bay yidhaahdeen haa fanahaa canhu waa reeba sababta waa maxa ribaa laga cabsana timir iyo timir waa isku jinsi tamaahul mumaathala la shardi jiray ama tasaawi mumaathaladii baa laga jaahil yahay marka marka haddii mumaathalada laga jaahil noqdana waxay la mid tahay iyadoo ribe ay tahay oo kale waa laga dheeraana ilaa wixii laga rugseeyey maaha oo laga istifnaa wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cali bni maymuun wahuwa araqiyu abulcabaas alcataar hiqat rawaa lahu الnasaa-iy qala xadaanaa moxamed bnu yuusuf alfiryabiyu qala xadaanaa sufyaanu can ismaaciila bni umayata can cabdillahi bni yaziida can zaydi can sacdi bni malikin qaala su-ila rasuulu llahi sal l slam rasuulka ala su-aalay can اruطbi bاtamri faqaala yanqusu idaa yabis ma nuqsaamaya hadduu qallalo qaaluu nacam fanahaa canhu waa reebe marka qaacidadaas marka aljahlu can اlmumaahalati ka xaqiiqati lmufaadalati meeshaanay kasoo qaateen qaala baabu bayci subrati goobta beeceeda min atamri oo timirta ah laa yuclamu aan la garanaynin makiiluhaa beegeeda bilkeyli in lagu iibiyo keyl almusamaa la magacaabay la yaqaano min atamri oo timir ah yani timir goob timir meeshaan taallo mid la yaqaan beegeeda in lagu gado say tahay wbihi qala akbaranaa ibraahim bnu اlxasan qala xadaanaa xajaaju qala bnu jurayjin akbaranii abu zubayr anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu nahaa rasuulu llahi sal l slam can bayci subrati buu reebay min atamri taas oo laa yuclamu aan la garanaynin miki makiiluhaa beegeeda bilkeyli aan lagu garanaynin beeg almusamaa la magacaabayo min atamri timir almusamaa in lagu iibiyo min atamri ayb goob timir aan keelkeeda la aqoonin in lagu iibiyo yacni bilmusamaa min atamri yani mid timir keelkeeda la yaqaano in lagu iibiyo waayo meesha maxaa laga jaahil yahay tamaathulkii mumaahaladii baa laga jaahil yahay taas marka waa timir qaala baabu bayci subrati min aacaami bisubrati min aacaam xukunkaa timirta kuma gaar ahe waa caam wabihi qaala akbaranaa ibraahim bnu lxasan qaala xadaanaa xajaajun qaala bnu jurayjin akbaranii abu zubayr anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu qaala nabiyu sal l slam laa tubaacu subratu min aacaami lama iibiyo bisubrati min aacaami laguma gado goob cuntaa goob cuntaa laguma gado wala subratu min aacaamina laguma gado bilkeyli lmusamaa min aacaam beeg la yaqaano oo cunto ah laba suuraa marka la reebo goob goob in lagu gado ma banaano goob in lagu gado shay la yaqaan beegiisana ma banaano labada ayb qaala baabu bayci zarci biاطacaam zarci yacnii abu balki isagoo ku yaallo mirihii isagoo balki ku yaallo biacaami cunto dhu bannaanka taallo in lagu iibiyo waxay ku yimid caddayntiisa zarcigu waa inta uu marka uu sabuulka uu balka ku yaallo oo aan la gooynin in marka cunto si yacnii zarci in lagu iibiyo dacaam beegan isaga ama goob ha ahaado wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can naaficin can ibni cumara qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam can ilmusaabanati an yabiica hamara xaa'idihi waa beertiisa miraheeda inuu gado wain kaana naqlan bitamrin hadduu geed timireed yahay inuu timir dhulka taal ku gato keylan makiilan la beegay wain kaana karman hadduu cinab yahayna an yabiicahu bizabiibin inuu ku gado keylan makiilan la beegay wain kaana zarcan hadduu bal yahayna an yabiicahu inuu ku iibiyo bikaylin macluumin beeg la yaqaano nahaa can dalika kullihi kaagaas oo dhan waa la reebay sabuul marka beertii ku yaalo inaad geley dhulka taallo oo beegan ku iibiso ma bannaana waana maa maxalka tarjamada laga rabo wbihi qala xadaana cabdulxamid bn cabdulxamiid bni muxamadi qala xadaana maqlad bnu yaziida qala xadaana bnu jurayj can caطaa can jaabirin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nahaa can اlmukhaabarati buu reebay iyo wاlmusaabanati iyo wاlmuxaaqala wa can bayci اthamari midhaha in la iibiyo qabla an yuc qabla an yuطcima intuunan noqonin mid la quuto ama intuusan isagu quudinin wax an intuunan wax cunsiinin midhaha kaanahu midhaha inuu wax siinayo oo kale laga dhigay majaazaku ama haddii kale waxaa afcaladan waxay noqon kartaa litasyiir mid iska ahayd oo macnuhu marka qabla an yudcima qabla an yasiira dacaaman intaunan cunto noqonin wa can bayci dalika ayuu reebay ilaa bidanaaniiri wadaraahimi in lagu kala gadanayo daraahim iyo danaaniir waa la ogolyahy ayb hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm lى nabiyina mxamedi